cabdulaahi macalin mukhtaar oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ayaa muujiyay cabsida uu ka qabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wuxuu shaaca ka qaaday xilli uu khudbaynayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka wejiyadoodana laga dareemayay bakdin iyo anfariir xoogan oo ay ka qaadeen dagaaladii dhowaan ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe cabdulaahi ayaa sheegay in militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe go-aan rasmi ah oo kama dambeesa ay soo gaareen arrinta ay go-aanka ku soo gaareen ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay cabdulaahi inay tahay inaysan dib uga bixin inta badan magaalooyinkii iyo deegaanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab baahashu marka nimankaanu go-aan ay soo gaareen hadda marashay yimaadiin kuwa isqarxaa ma arki jirteen nimankan wax naqaa inayna ku jirin ma aragteen horta meel ay yimideen ka naqdeen ma sheegi kartid ma badno nimankaanu kuwiis qarxi jira waay walwal iyo walaa xoogan ayaa marba marka xigta ka soo yeeraya madaxda iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaaqay xoogan militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameynayeen dowladda federaalka ayaa howlgallada ka socda labada shabeelle looga dilay saraakiil iyo askar badan kuwaasoo ilaayo haatana ka sabri la dhigaheedana ay ku guuxayaan